بsم الlh الرحmn الرaحيم الxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نabyina mحamed وآlih وصaxbih أجmaعiin kelimadii sideed iyo tobanaad maanta waxaan cinwaan ugu dhignay alcilmu ee tobankan dhexo ramadaanka ka mid e waxaanaan garanay inaan tanafus u sameyno oo aanan ramadaan ku qaydoomin aanan ku qaydin ee meelo kale aan waxba mawaadiic muhim aan ka taataabano tobankii oo ramadaankan badana iyo wixii la xiriira uga hadalnay tobanka dambana waan ku soo laabo doonaa biidni illaahi tabaaraka watacaala marka laa yamnac dadka maadaama isticdaadkooda ramadaan uu aada u sareeyo waxaa wanaagsan in looga faa-iideysta mawaadiic muhima jiddan ah marka inaan maanta cilmiga wax ugu sheekayaan doonayaa macnaha waxa weyaan cilmigu waa la wada yaqaanaa caamo iyo culamaba waa qiimaha uu leeyahay cidka jaahil ah ma jirto laakiin maca daalika masaa'il oo laga yaabo dadka qaarkeed inaysan ku baraarugsanayn yaan rabnaa inaan wax ka taataabanno cilmiga waxa weyaan asaasu kulli shay bacda towxiid illaahi tacaala ilaahayba haddaad rumaysid rasuulkiisa waxa koow oo ku xiga waa cilmigii inaad barataa liannahu ilaahay rasuulkiisa waxay kaa rabaan ilaahay inaad caabudid nebigana lagu daydo labadina ma imaan karto ilaa ilaa bilcilmi fiiri marka sida uu muhiim u yahay walidaalika ilaahay wuxuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik nebi maxamed baa lagula hadlo waxaa leeyi horta ilaahay waxaad ogaataa ilaahay mooye ilaah kale inuu jirin waxa weeyaan waa jus-un min alcilmi markaa kadibaa loo yaa loo dhaqaaqay ama loo banbaxay wixii ay habboon tahay qofkii addoonka ahaa inuu ilaahay ka dalbado oo wastakfir lidanbika ah marka cilmiga inuu towxiidka ku xigo waxaa kugu daliil ah alimaamu albukhaari saaxibu saxiix markuu kitaab alcilmi joogay baabbu uu ku dhex dhigay baabkii uu yidhi alcilmu baabun alcilmu qabla alqowli walcamal cilmiga waa ka horeeya wax lagu hadlo iyo wax la qabtabo liannahu hadalka aad ku hadlay cilmibuu u baahan yahay shaqada aad qabanay waxay u baahan tahay cilmi marka cilmiga yaa ka horeeya mar haddiiba iimaankii laga helay iqraarkii waa inaad cilmigii barataa maanta maan uma jeedno inaan cilmiga fadligiisa ka hadalno aayaad qur'aan iyo axaadiid badan yaa ku soo aroortay low lam yakun fii fadli اlcilmi ilaa qowl اllahi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yaa ku filan yacni ilaahay baa yidhi dadka wax yaqaana iyo dadkan wax aqoonin ma laba ma laba siman ma yacni ma simnaan karaa nafyi waa laa yastawuunay ka dhigan tahay ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucalimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun waxaad noqotaan dad alla loo nisbay rabbaaniyiin macnaha waxa weeyaan waxay ku socdaan dariiqadii rabbiga uu u jeexay ou tusay bay ku socdaan rabbaaniyiina la yidhaahdaa maxay ku noqonayaan bima kuntum tucalimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun waxaad dadka barayseen iyo waxaad baranayseen kuwa waxaad ku noqon kartaan dad rabbaaniyiin oo la yidhaahdo waa addooman ilaahay la yidhaah baad ku noqon kartaa labadaas khaslad waa shay aada u cajiib badan nebigana hadal waaba soo gaabiyo wuxuu iri man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay ninkuu khayr la doono diinta uu fahamsiiyaa marka yani waxaa weeyaan alkhayru kulluhu fi tacalum alcilmi sharci walidaalika xadiidkii dheeraa ninkii cilmi dalbo ninkii jid qaada asoo cilmi dalbay ilaahay wuxuu u sahlaa dariiqii jannada uu ku tegi lahaa cilmiga faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan malaa'igta oo makhluuqaadka sarsare ah waxaa layidhi ninka cilmiga dalbayo garbabkeeda bay dhulka u dhigtaa shafaqata calayh wa xuban fiihi wa taqdiiran waxtiraaman lahu ayay u dhigaysaa leesh ridan bimaa yadlubu waxaa la yidhi xataa wax kale iska dhaafe maxaan ku idhaahdaa xiitaanka badda ku jira iyo quraanshada adduunyada kale iyo geedaha ku hoos nool ninka cilmiga dalba ay ay u qufraan dalbayaanoo ilaahay u weydiinaya inuu dembiga u dhaafo lianna waxaa la ogyahay cilmiga barakadiisa cid kastoo meel joogto makhluuqaadka way ka faa'iidaysanaysaa liannahu cilmiga haddii la barto xayawaankaas sida loola dhaqmaa xaqa uu nagu leeyahay aan garanayna marka waxaa la doonayaa cilmiga in sidaa loo ogaado qiimaha uu leeyahay waxaa la yidhahdaa cilmi waxaa ku filan fadligiisa nin kasta xataa ninkaan cilmi aqoonin in lagu nisbeeyo waa jecelyaho ninka caalim waa la yidhaahdo ninka ugu jaahilsan dadka haddii la yihahdo ninkaa cilmiga uu leeyahay yafrax bih jahlina ceeb waxaa ugu filan ninka ku sifooba xataa haddii lagu sheego waa nacaya nin jaahil haddii la yidhah adiga jaahilaa tahay nin ogolaanaya ma jirto marka cilmi waxa weeyaan waa sharaf oo oo qofka bani aadamka uu maqaam dheer ku gaaro cilmiga darajadaas dheer muxuu ku helay lianna ninka cilmiga barto wuxuu baranayaa waxa habboon oo ilaahay in lagu caabudo ay tahay oo ilaahay uu jideey fii kitaabihi ama nebiga sunnadiisa ou noo jideey yuu ku baranayaa marka cilmiga sidaasuu qiimo u yeeshta walidaalika ilaahay wuxuu iri inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsado addoommankiisa kuwooda culammada ah dadka cabsada waa badan yihiin laakiin inamaada waxaa loo jeedaa cabsida xaqiiqiga ah liannahu cilmiga wuxuu barayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaamkiisa uluuhiyada ilaahay uu leeyahay iyo xaqa addoonka uu ku leeyahay cilmigii buu ku barayaa taas baa keenayso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad tacdiimisid bimaa sharacahu wuxuu kuu jiday aad ku weynaysid ilaahay markaa subxaanahu wa tacaala wuu ku jeclaanayaa marka sidaas baa keenayso qofka cilmigale dadka inuu ka fadli badnaado walidaalika kulamaa kaana alinsaanu aclama billaahi kaana adqaa wa akhshaa minhu qofka kulamaa uu ilaahay aada u yaqaano sifaadkiisa iyo iyo maxaan ku idhaahdaa afcaashiisa waa danka kale waa ka cabsi badan yahay liannahu ninkii ilaahay garto unbaa garanaya waxa la habboon inuu qabto marka ninkaas walidaalika nebiga caleyh salaatu salaam wuxuu iri ana aclamukum billahi waakhshaakum lah sababta waxaa weyaan asaa noogu cilmi badan liannahu ilaahay baa doortay waxyu ku soo dejiyey maadaama uu waxyiga asiga uu yahay qofka fahmaya xaqiiqadiisa yuu naga wada wanaagsanaaday ilaahayna nooga cabsi badiyey ilaahayna nooga cabsi badan yahay saa weeyaan nuqtada aan rabo marka inaan ku imaado cilmiga taraf ma ah oo ninkii rabana uu iska baro karo ninkii rabana uu ka tegi karo cilmiga qeyb ka mid a waa farducayn qof kasta inuu barto rag iyo dumar nin weyn nin yar waa layska rabaa qeybna waa fardu kifaaya oo ummadda qaar ka mid a inay yaqaaniin unbaa laga rabaa marka cibaado kasta ood qabanayso oo lagaa rabo farducayn bay kugu tahay cilmigeeda inaad baratid maalan nimaan salaad dukanaynin ma laha rag iyo dumar nin weyn nin yar waxaa naga rabaa salaaddii waxay shuruudeedii tahay waxay arkaanteedii tahay inaan baranna nagala doonaya ayib waxaan annaga aan shaqo ku lahayn oon hadda qabanaynin maalan zako kale niman xoolo qabin zakada inuu cilmigeeda barto wax fiican waayo laakiin hadda waajib cayni kumaha maadaama xoolo uu ka sakayna uusan haysanin wax kale inuu sii barta dhib ma laha laakiin cilmiga markaan leenahay fardu cayn waaye dad badan waxay usoo haystaan maadaama aniga aan kitaabka laqbay karin ama aayaad iyo axaadiid aan soo daliisho karin cilmi inaan aqoonoon jaahil ahay saas ma aha hadda fiiri maalan qofka yaqaano salaada inay shardi u tahay inaad naftaada iyo dharkaada iyo meesha aad ku dukanay inay daahir ahaadaan cilmi waa intaas haddaad ba ogaatay kitaab inaad ka ogtahay shardi ma aha duhurka wakhtigiisa uu galaya maqribka wakhtiga uu galaya casirka haddaad garatay wakhtigaas waa cilmi salaada waxa lagaaga baahan yahay in rukuuc laga maarmeen in sujuud laga maarmeen waxa lagu akhrina haddaad garatid cilmi waay marka cilmiga waatan soomaaliya jirtay cilmiga kitaabka la yaqaana cilmi dhagooleed ayaa jiro waxaan hadaaba xukumkeedii taqaanid ilaah isugu mid waa ama kitaabka aqaan ama maskaxda ha kugu jirto marka fiiri cilmiga waa sahlan yahay ma aha qofka nin jaahil wadaca waa yaryahay waxa dhan oo aan camal qabanayn wax yar oo naga maqan waa jirta oo dadka culammadaa si gaar ay u yaqaaniin laakiin cilmi badan oo la wada wadaagsado oo dadko dhan ay wada yaqaaniin waa badan yahay ama adiga ummi oon wax qoraynin noqo ama nin kitaab wax ka akhrisa kara laakiin masaa-isha badan oo daruuriga waa laysla yaqaanaa cilmi buu qofkaas yaqaanaa waa kaa ninka hadda aad arkaysood caami ku tirinaysid haddiid wax aad hadlaysa wuxuu ku leeya waxaan baa kaa hadlaysa haddaad tiraa aayad iyo xadiid usoo daliil inuusan aqoonin baa dhici karto taas dhib ma laha laakiin xukumkiiba hadduu yaqaano waa cilmi ayday fiican tahay qofkii inuu sii dheeraysto maanta maba ku sii jirtaba cilmiga maanta waxaa nagala rabaa cilmiga raadintiisa wuu sahla yahay maanta culuumtii oo dhan inta la sajilay oo la duubay ayadoo xadiid leh ayadoo tafsiir leh ayadoo fiqhi leh ayadoo cilmunaxwa leh kulli waa wada duuban tahay adiga maxaa lagaa rabaa marka gurigaada buu cilmiga kugu soo galay waagii hore inta loo safro wadankaadii aad ka tagtid aad duruuf aad ku soo bara jirta bay ahayd maanta guriguu kugu soo galay qofkii hadduu qaato shariid salaada looga hadlayo salaada maxay ku ansaxdaa maxay ku wanaagtaa maxay ku burtaa oo si fiican u dhageysatid maskaxdana aad gishatid cilmiga waad heshay biri sakada u gudub maalinka dambe towxiidka u gudub maalinka dambe maxaad u gudubtaa xajkii sidaas oo kale cilmigii waxaweye cajal cajal u dhageyso marka haddaad wixii maskaxda ka taqnaadin caalim aad noqonaysa walowba kitaab aada ka laqbay karin marka dad badanoo hadda maanta caami lagu tiri jira yaa culammada ka cilmi badan liannahu dad khayrka jecel weeyaan ashridadii dham ay soo aruursadeen maanta dhan dadka meesha heeska ka dhagaysanayaan cajil ha u daaran yaa qur-aan inuu dhagaysto yaa fiqi inuu dhagaysto yaa inuu xadiid dhagaysto culuumtii oo dhan waaba ka dharagsan yahayba ninkaas caalim baa la dhihi karaa inuu ummi yahay ha u malayn arrintaas waa muhim jiddan ayib markii aan cilmigii aan barano ilaahay wax nagu arsuqo cilmigii waxaa nagala rabaa ikhlaas inaan ilaahay u kali yeelno cilmiga in lagu raadiyo ikhlaas macnaheeda maxay tahay cilmiga in lagu raadiyo ilaahay in loo barax tiro in raallinimada ilaahay lagu raadiyo maadaama cilmigii cibaado uu yahay cibaadana in loo sarfiya ilaahay waxaan ahayn ma bannaano mas'ala muhim jiddan waay walidaalika cilmiga waad baranay liajli illaahi wixii u aad ku baratay waad ku camal falay liajli illaahi dadkii baad gaarsiinay liajli illaahi cilmiga waxaa weeyaan dan kale laguma guda karo walidaalika zamankan jiro cilmigii in ikhlaas laheed aad bay u adkaatay waagii horo dadkii horo salafkii wixii ka dambeeyey umamtii oo dhan waxay ahaan jireen qofka cilmigaasaa dalbay juhdi weynuu kusoo bixinaa dhulkiisu ugu soo tagayaa meel cilmi lagu baranaa buu tagaa ummada wax ka baranaa cilmigii wuu ku camal falayaa shahaado cid ugu rabo male shaqo cid uu ugu rabo male hadduu dad gaarsiinayo meel intuu fadhiisto ummadii cilmiga gaarsiinaya cid uu wax ka rabo male waagaas ikhlaaska waa sahlanay dadkeen dadkii horo sidaas ugu sahlanay laakiin casrigan hadda ah ikhlaaskii dhaawac weyn baa gaaray dad badan ilaahay inuu naga badbaadiye mooye wax badan baan faraha la galnay liannahu cilmigii waxaa layidhi waxaa weyaan ninkii hadduu cilmi dalbaay marka qaarkeed waxaa lagu leeyahay jamciye khayriya lacag kuu qorayso guri iyo jiif iyo masruuf yaraa lagu siinaa daalib cilmi baa tahay waxaa laga yaabaa cilmi inaadan aadan raadi lahayn ilaa maslaxadaas yar shiikhii waxaa laleeyahay adiga xooga yaraa lagu qorayaa mushaar ah ama jamciyaha ku siisa ama dibadda ha lagaaga soo qoro markaas daaci noqaa lagu leeyahay cilmigaagii waaba lagaa gatayba waxaa marka adag inaad cilmiga ilaahay la raadid sidood ku raaligaraysid maadaama masaalix kale meesha ay soo gashay khatarteeda ay leedahay si looga badbaado ma dhahayna waa xaaraam oo qofkii haddii dad u kaalmaynayo cilmigii inuu barto ugu kaalmaynayo oo guri siiyo oo lacag ku siiyo kahar allahu khayrahu laakiin adigiya waxaa weyaan ina dhaawac kuu geysata yay aada uga dhowdahay qofka haddii aad tiraahdo webigan ku dabaalo qoyaanna uu ku gaarin ma dhici kartaa cilmiga maanta waxaa hareeraha ka galay oo macnaha maasheeyey waxyaalo oo adduunyo badan haye ninkii haddana waxa weyaan jaamacaduu dhiganaya cilmi sharciga uu barana shariica fiqi xadiid uu barana wuxuu leeya shahaadaan u baahanahay ninkan in la yihahdo jaamici waay ninkan waa in doctoora uu noqdo kulu daalika khatar aad u adag waa oo ikhlaaska dhaawac gelinayso ilaa qofkii inuu naftiisa jihaad la gala mooye haddana wuxuu leeyahay aniga maadadaanaan ku takhasusa liannahu hadhow tanaa shaqa lagu heli karaa xadiidkan ku takhalusa liannahu xadiidka wadankan waa ku yaryahay wabitaali lacag baan ku helayaa waxa weeyaan arrin aadkeeda u adag oo u baahan juhdi dheeraad inaan bixinno sayna u dhicin in ikhlaaskii asaaska ay nagala waynin walidaalika maalin maalmaha ka mid a anoo arday jaamiciyiin kelima u jeedinayo aan idhi tasawaru inta hadda meesha isugu timid oo arday leh oo asaatida leh haddii la yidhaahdo annaga haddii aan nahay jaamacaddan waxa weeyaan waxaan idiin keennay fusuulshii wax lagu dhiga lahay fasalyaashii wax lagu dhiga lahaa wixii jeesta iyo sabuura waa idiin keennay adinka haddaad macalimiintihiin dacwada ardadanka gutee waxbara ardadaanay adinkana macalimiintanka faa'iidaysto oo la yidhaahdo macallinkina annaga wax oo mushaar ha naga sugin ardadina wax shahaada ha naga sugin haddii la yidhahdo ka warrama baanu iri nin kasta madaxuu gacanta saartay waxaa la ogaaday waxa asaasigo meesha loo joogo macalinka hadduusan mushaarba waaye meesha inuusan jaamacad imaanin wuxuu hadhowtee ma ani cilmi ilahay dartiis waa u bara laakiin shardi maaha meesha inaan imaado meesha saasuu ugu tagaya ardaygii wuxuu ku leeyahay aniga intaasoo dhan inaan soo maqnaado oo aan hadhowtee anigoo iska faramaran aan laabto waa igu adag tahay waxaan u baahanay oo aniga waxaan barana ay tusinayo wixii oo dhanna waa dhaawac oo cilmigii gaarsiinaya ikhlaaskiisi marka waxaan leenahay lagama tegayo oo maanta wadcigan ilaahaba nabidayba maanta cilmigii oo dhan awalkii hore hadda wixii masaajidaha lagu bara jiray aniga waxaan soo gaara iyadoo aan dowladda jaamacad islaami aanan jirin meel carabi lagu dhiga aanan jirin dibad aan la aadaynin oo dadka oo dhan xerta ay masaajidaha wada camiran tahay leylan wa nahaar funuuntii la yska baran aan soo gaarin maantana waxaa weeyaan waaba yartahay waa sii baaba-ay hadday jirtane marka taa waxay tusinaysaa dadkii oo dhan halkaanay soo wada aadeen marka waxaa la rabaa inaad aad dadaal u bixisid haddii lagu yidhaha cilmigii anagaa lacag ku siinayna ku baro haddii ku yidhaha shahaadaa lagu siinayaa cilmiga shaqa ku raadi ikhlaasna lagaa rabo ma sahlana arrintaas ayada ah waxay rabtaa aad in loogu baraarugsanaado sayna khatar u gelin ma dhehayna annaga maanta ha layska dhaafo liannahu haddii aan dhihi lahayn shahaadooyinka ha laga dhaafo xernimadii ha loo celiyo dhaawac kalaa gaari lahay liannahu dadkan adduunyadan kula nool waxay ku fiiri lahayn dadkii ahlu cilmiga ahay way xaqiri lahaayeen cilmi oo aan shahaado lahayn oo aan shaqa lagu helaynin ninkiisii asiga waa laysla tuuri lahay oo mar hadda maanta shahaadooyinkan iyo darajaadkan cilmiga ah dadkii kale marka loo fiiriyo ninkii takhasuskii cilmigii kale fiisigas iyo طibigii wixii qaatay waa lasoo garab istaagi karaa ninkana doctor fi اlculuum sharciya waay waxa weeyaan waa dadka kuu soo istaagayaan waa lagu qiimaynaa adigana taas faa'iiday u leedahay dacwadii iyo dadkii iyo diintii qaadinteedii laakiin qofkiiba waxaa laga yaabaa inay dhaawac gaarsiiso waxaa laga rabaa inuu aada isugu dadaalo oo arrintaas ayada ah aysan ka hoos bixin yaa loo baahan yahay ayib waxaa ka sii daran oo muhim jiddan ah oo in la ogaado ay tahay cilmigii asiga ahaa oo aan baranaynay sida aan hore u soo sheegnay waxa weeyaan waa cibaado cibaadadii marka cilmigii laysa maqsuudan lidaatihi waa wasiila in wax lagu barto xugum lagu ogaadaa loogu talagalay haddaad cilmigii baratay salaadii iyo wixii u waajibo iyo wixii lagaa rabay arkaanteed bitafsiilaad u baratay salaadna ma dukanin cilmigii maxaa ka faa'iday wax faa'iido ood ka keentay cilmigii ma jirtaa jawaabti waxa weeyaan waa maya khatartaasay leedahay kow marka waa inaad cilmigii markaad baratid barashadiisa waad ku dhiibtoonaysaa markaad ku bartid waxaa la rabaa hamarada in lagaa helo cilmigii aad ku camal fashid waad ku camal fashay cilmigii waxaa lagaa sii rabaa inaad sii gaadhsiisid nebigu wuxuu ihi man katama cilman uljima bilijaamin min naar waid akhada allahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu reer bani israa'iil ballankii ilaahay uu ku qaaday uu ka qaaday waxaa ka mid aheed cilmigii inay caddeeyaan aysan qarinin marka cilmigii barashadiisi waa dhib ku camal falkiisii ma sahlano ikhlaas in laga helo ilaahay u gaaraysa dhibkeeda ay leedahay haddana waajibuu kugu soo kordhiyey waxaa lagu leeyahy intaad baratay dadkaan aqoonin gaarsii ah lagu leeyahy haddana waa waajib kaloo lagaa rabo weeyaan intaas markii laga soo maro ood cilmigii baratido dadkii gaarsiisid haddana waxaa lagaa rabaa inaadan cilmigii isku sheegin oo aadan aada doonaysid dadka kaligaa inaad ka soocan tahay xasadnimada waa ku badan tahay ninka wuxuu joonayaa cilmiga inuu keligiis yaqaano dadkao dhan ay u baahan yihiin hadduu hadal laga dambeeyo riyaa oo istustus iyo xasadnimaa kula jira khatarteedaay leedahay waxaa la rabaa cilmigii aada baratay inaad u jeclaato ummadoo dhan inay taqaano haddii meel lagaaga habboon yahay la joogana inaadan adiga ku dadaalin mar kastaba dadka hortiisa aad ka muuqatid ninkaa habboon hadduu joogo inaad tufsix almajaara lahu waa muhim jiddan weeyaan waxaa ka sii daran cilmi aadan aqoonin inaad sheegatid waa mushkilada maanta nagu badan waa laysbarbaryaacaya ninkii laba kelimaba soo bartaba waxaa waay kelimaad qurxan uu ku hadla inuu dadkao dhanba uu ka cilmi badan yahay ama inuu culammada ka mid yahay iyo uuse muujina dadaalu u galaya cilmigana waxaa la rabaa tawaaduc inuu ku baro inaad la ogaanin inaad jeceshahay dadka inaysan ogaanin inay cilmi leedahay ilaa cinda alxaaja mooye marka cilmigii daraa'ibtiisa ma sahlana waxa weeyaan waa mas-uuliya weyn weeyaan ummaddana biduuni cilmin ku hormari mayso dadka culuumta sharciga barta waxay kaga duwan yihiin dad kale hadda aniga fysics barto ama aan culuum kale barto ama xisaab aan barto oon adduunyo inan ku shaqaysta aan ugu talagala dembi ma laha waxay la mid tahay ninkii beerta qodanaya oo kale ninkii beer fasho oo yidhaahda beertaan inaan ku deeqtoomaan doonaya aan cuno ikhlaas ikhlaas lagama rabo haddii uu ula jeedo beertaan tacbo ilaahay cibaadadiisa ku kaalmayso ajiruu ka hela hadduu ugu dangalo beertan keliya adigii ku kaaftoon waxaad cuntay waxaad marasho ka soo saaro maba masale cibaado kuma soo dhicin dembi kuma laha laakiin cilmiga sharciga waa ka duwan yahay cilmigan sharciga haddaad tiraahda aniga dadkan inan baro oon lacag ugu qaataan u qasday malagaa yeelaya waxaa lagu le waa cibaado cibaado likhayrihi looma sarfi karo ilaahay u niyeyso waxaan kale in iska yimaadiina la doonaa oo haddii aad adduunyadii ku waysid shaqadii ayna kaa istaagaynin wallahu aclam assalaamu calaykum